Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayaan arday baratay kulliyadaha kala duwan ee ka baxay Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee magaalada Boosaaso. Munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, waalidiin, xildhibaano, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee magaalada Boosaaso, Dr. Saacid Siciid Jaamac ayaa ka waramaya kulliyadaha ay barteen ardayda qalin jebisay.
daan aan ku maamuusayno ardayda ka qalin jebinaysa sanadkan jaamacadda culuumta caafimaadka Ee, ardaydaas waxay isugu jiraan toddoba kulliyadood ama toddoba takhasus bay shahaadada jaamacadda koowaad ay ka qaad- ka qaadanayaan kulliyadda neersinka ama ee, kalkaalisanimada kulliyadda umulisada kulliyadda nafaqada kulliyadda caafimaadka bulshada kulliyadda daawada ama farmasi iyo kulliyadda daaweynta iyo qalliinka medicine ardaydaasu waxa ay u diyaar yihiin inay bulshadooda u adeegaan iyagoo muddo afar sano ilaa shan sano lasoo diyaarinayay si ay uga qayb qaataan badbaadinta ummaddeenna si ay uga qayb qaataan sare u qaadidda caafimaadka bulshadeenna waxaan ugu hambalyaynayaa ardaydaasu dadaalkii ay muddadaas soo wadeen inay ka miro dhaliyeen
Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabada ayaa ardayda ugu hambaliyay guusha ay gaareen.
waxaa farxad weyn ii ah in aan idinkala qayb galo maalintan farxadda badan oo qalinjabintiina ah Ee, wasiirku wuxuu xusay gabdhaha keliya aniguna waxaan leeyahay ragga quruxda badan oo meesha jooga iyaguna waa far- waa la farxaynaa insha allah sida wasiirku uu sheegay sida wasiirku uu sheegay meel baa nala ka sugaya waa ka xunnahay inaan idinla wada joogin maanta oo dhan waa jecleen inaan farxaddaan idinkala qaybsanno waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ardada keliya maahe waalidiintii suuro geliyey waddadaa dheer aad qaadeen oo qayb idinkala qaatay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa maanta waa maalin weyn waa maalintii ardaydaas labada boqol iyo ka badan aan u dabaaldegayno farxadooda waa dufcaddii labaatan iyo afraad ee ka qalin jebisa jaamacadda culuumta caafimaadka waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo hambalyo hambalyo maanta waa maalin weyn waa madal qurux badan waa madal aad ku sharfan tihiin oo ku mahadsan tihiin oo idinka laydinku dabaaldegayo
macallimiintii ardaydii dadaashay waalidiintii dhammaantiin waxaan leenahay ilaahay abaal ha idinka mariyo wakhtiga iyo juhdiga aad geliseen ardaydan maanta halkan ku sugan oo dhammaysay een, digrigooda koowaad Dufcaddan maanta ka qalin jebisay Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee magaalada Boosaaso ayaa ah dufcaddii labaatan iyo afraad ee ka baxda jaamacadda tan iyo markii la aasaasay.